ha waa mahadsan tahay waxay soo weerareen tuulooyinka maaragtay iyo xanoole iyo marerey marka ciidankii meesha joogay dib u gurasho xero dagaal ay sameeyeen marka dagaal xawaar soo ka dhexay tuulada marerey waana gacanta kudhigisteeda ayay la wareegeen laakiinse qorshaha annaga wuxuu yahay inaysan ku nagaanin islamarkiiba ciidan oo nabad sugida iyo ciidan military ayaa loo diray meesha haddana wararka ugu dambeeya aan ka helayna mas-uuliyiinta meesha joogta waxay noo sheegeen in laga saaray ma garatay wa waa gartay marka dagaalkaasi uu dhacayo waa shalay galab ayuu dhacay ha shalay galab uu dhacay ha xalayna waa laga saaray xalayna waa laga saaray ma garatay si fiican baan kuu gartay marka tuulooyinkan ay qabsadeen intay u jiraan degmada afgooye tuulada mareerey oo kale markaan kasoo qaadno adigu waa qiyaasii toban ilaa iyo shan iyo toban kilomitr qiyaas ahaan meelahaas oo kale u jirtaa sabiib iyo xaanoolana adiga saas oo kale ayagana waa toddoba iyo toban sideed toban kilomitr meelahaas waa tuulooyin labaatan kilomitr ama u jira waa marka ciidamadan al-shabaab ee meelaha soo weeraray xaggee ka yimideen marka owdheegle iyo barire iyo mubaarak iyo torotorow iyo tuulooyinka zoonkaas ah dhan iyo deg deegaanadaas ramadaankiisa ay gacan kuhayntooda ula wareegeen waaye weli lagama qaban marka dhulkaasi kasoo duulaamayaano oo dhulkan maxaa la yihahda abgoy kaga teedsan maxaa la yihahdaa koonfur galbeed kaga teedsan ay kasoo duulaamayan dhulkaas duurka o dhan ay ku jiraan iyo asiindooyinkaasi dhulkaasay kasoo duulaamayan oo waxay soo aadayaan dhankan iyo afgoy hadba kusoo siqaayaan ma garatay tan hadeertan caawa ciidanka loo diray oo maxaa la yihahdaa oo oo laga hortagay hadda dib loo celiyey weerarkoodii iyo waxoodii waaye marka dhibaatooyin badanna meesha kuley way ka dhaceen dhimasho iyo dhaawac waa jiraan hadda kuley khasaarihiyaa la ururinayaa ciidan badan oo dhaawaco durka ku jira waa naloo sheegay ayagana waxaa naloo sheegay in cisbitaalkii meesha ku yaalay cisbitaal yaro oo m c h ah oo hooyada iyo dhalaanka loogu talagalay inay maaragtay wixii qalab yaalay qaateen ayaa naloo sheegay ma garatay wa waa gartay marka khasaaraha aad maqlaysaa ama dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay tirada ilaa hadda ad xaqiijin karta waa imisa wallahi kulli hadda askar dhaawac oo duurka laga soo qaadayo waa maaragtay naloo xaqiijiyey dhimashaduna kulli hadda dhowr dhimasha waa naloo sheegay laakiinse macnaha khasaaruhu inaan soo wada ururino hal mar ka wada dhignaa noo fiican si oo maaragtay uusan u kala duwanaanin oo macnaha qof qofna sheegin laba dhimasha qofna sheegin saddex dhimasha si macnaha hal mar loo wada helo khasaarihii oo dhamaystirna idiin soo gudbinayna ma garatay waa gartay warbaahinta waa siin doonaa waa gartay mar haddii gobolka shabeellaha hoose magaalooyinka kamid a aad sheegaysa berire iyo comborere iyo awdhegle dhulkaasoo dhan iyo torotorow oo qoryoole ku dhow dhulkaasoo dhan haddii shabaabku ay haystaan oo sidii ramadaanka ay u qabsadeen ay tahay halista ay ku jiri karaan deegaanada kale ee afgooyi ee kamid tahay intay la eg tahay lambar konton iyo wixii la halmaala wallahi horta dhankan number conton amisom waxay degan tahay maxaa la yihahdaa airbortka number conton markii xabaar yar la dhaafo guri guri yuhuud la dhaho oo udhexeeyo beriire iyo number conton udhexeeyo ayay degan yihiin meesha bes weyn ay kuleeyihin ciidamada amisom taasi uma suuragelaysa marka inay number conton dhankeeda usoo jiheystaan wax yaroo iska ambush amar qaarkood ama dhowmasho ah waa wax kale laakiinse boqol kiiba sideetan inay number conton dhankeeda soo aadaan uma suuragelayso marka ay dhankan afgooye ayay aadeen wadda hoose o dhegle ka baxdo oo waxaa jirta oo maaragtay beriira marto oo maaragtay sadiid iyo caanoole ay kasoo dhexdo afgooye meel waxay ugu soo dhaceyso ma garatay oo meel macalinka tuulal ah iyo tuulooyinkaas kasoo dhaceyso marka dhankaasay ku socdaan wadada hoose ku socdaan ma laamiga kore ma kusoo socdaan dhulka wadadii laamiga aheed hadda jaayga noqotay kuma socdaan oo number conton iyo marka dhulkaas kuma soo socdaan ayaga ma garatay wadada webiga jiinkiisa ayay ku socdaan ha wadada webiga jiinkiisa dhankaas dhinacaasay ku socdaan ha cabdifitaax marka laga soo tago tuulooyinka al-shabaab ay soo weerareen inay yihiin dhulbeereed ku dhow degmada afgooye oo webigana ku dhow istraatiijiyada kale ay uleeyihiin al-shabaab haddii ay qabsadaan maxay tahay sadiid iyo caanoole buundaa marta oo istraatiiji kale sadiid maaragtay istraatiiji waaye berira lamid ah awdhegla lamid ah saddexdaba buundooyina mara marka buundooyinkaas muhiim ayay u yihiin iskala gooshida wadooyinka qaarkood ma garatay weliba khaasatan wadadan oo oo oo oo oo sadiid buundada muhiim weynay u tahay caus waxay sameynaya waxay soo iskalgooshaan dhulka deexda ah wixii ka imaado ama kale sida utaqaana dhanka xeebta iyo dhanka dhowreyda ah dhulka gudaha jiro ayay iskaga kala gooshaan ma garatay meel dhowda utaa macnaa u dhowdahay xeebta waa gartay marka ciidamada dowladda soomaaliya kuwa amisom sidaad ii sheegayso hadda waxa difaacyo u yaalaan dhulka ku aadan dhinaca lamber conton oo dhinaca berirana ku dhow laakiin dhinacan afgooye waxaa hadalkaagaan ka dhadhansan karayaa in difaac xoogan oo ciidamo amisom ama kuwa dowladda aanay deganayn kuwa dowladda way ay deganaayeen maanta dagaalka ka dhacay ayaa maaragtay ay dib ugu soo gurteen laakiinse hadeertan amisom in la dejiyaa la qorsheeyey buundadaas sabiid iyo maaragtay dhulkaasi in amisom loo helo sida ugu dhaqsiyaha badan loo dejiyey sida afgoy difaac fiican loogu heli lahaay